ugu horeyn magaceydu waxaa la yidhaahdaa maxamed xaaji islaan ma gartay waa gartay
degmada qoryiile aan ku dhashay de- deegaankaana ma gartay waa gartay degmadaana dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ugu bax ma gartay gartay
marka sitigeyga waa intaa marka haddii intaa laga reebana marka waxaan gudoominimo anigu oon- oo lagu magacaabay laba kun toban iyo saddexdii bisha octoobar ma gartay oo guddoomiyaha qoryooley ha waa gartay muddo intee leeg ayaad meesha eh, guddoomiye ka ahayd marka anoo magacaaban weliba dowladda federaalka waxayna geysay siminaar baan galnay oo iskuol bulusiya dhowr iyo toban cisho aan ku jirnay siminaarkii markaan ka baxnay waa laba kun afar iyo tobankii eh, bisha juun iyo qoryiin tagamigat anugu markaas ayaad si toos u shaqo bilowday markaas toos u- u shaqo bilaabo markaasaa waxaa joogay ciidamada militariga xoogga dalka iyo amazon waa tahay eh, kolley sheekadu way dheer tahay c v gaaga marka laga hadlayo laakiin eh, xaaladda maanta taagan haddaanu eegno waxaa nagu maqaalo ah in ciidamadii idinla joogay ee shisheeye iyo adinkaba aad ka baxdeen degmada qoryooley galabta arrintaasi maxaa waayo weliba g- g- galabta maaha ciidamada militariga waxay ka bixeen hal bil ka hor ma garata waa gartay kuwa amazonna again saaki saaki faarujeen markaas gebi ahaanba ha ciidan intee leeg ayay ahaayeen A- amazon waa iidan waaba waa hal guuto dhanay ahaayeen oo waxay deganaayeen qoryiin laba meel bay k- k- koonfur iyo waqooyi ay ka deganaayen ma garata waa gartay ma laguu sheegay mar- koonfur iyo waqooyi ka- ay- ay deganaayeen meeshii muhiimka ahayd dhama waa kusoo baxeen meel dambe ay isugu yimaadeen hadeerna waxay u socdaan shil lagu waraageeda ma marka hadda ma noo xaqiijinaysa in gebi ahaanba magaalada ay ka baxeen mise waxaad leedahay qaybo ka mid a ayay weli ku harsan yihiin maya magaalada gudaheeda nin amsooma kuma jiro nin amsooma kuma jiro shaksi kuma jiro ninka ugu dhow ee ciidankaas shisheeye ah magaalada qoryooley halkee buu joogaa degmadee buu joogaa waxay joogaan adigu haddii uu la- laga reebo waxa weye hadday u dhowya waxay joogaan shalamboog ilaa iyo niman ilaa danow adiga waxaad tahay guddoomiyaha qoryooley arrintan ma laguu sheegay ma lagaala tashaday
maya amsom laakiin waa inoo sheegtay saakiina markay eh, eh, ay guureysay waxay tidhi anigu waan guureyna amaraan weydiin garta waa gartay amarka muxuu yahay ma naqaan ciddii soo amartay yaa ila amraan yidhi amara amaraan amaraan nala siiya amaraan ku nimid ah, haddana amaraan guureyna yidhahda adiga ma ku tala jirtay arrintan inay dhici karto maadaama maalmahan aanu maqlaynay in meelo ay ka baxayeen ciidamada masekadiis bay kugu ahayd may awaa dareemaya de markii militariga ay ka baxeen ba anigu waxaa igu abuurmay shaki weyn oo mubanda aada u ballaaran Eh, militariga maxay uga baxeen iyagu militariga waxay ugu baxeen waxay yidhahdeen anu dhaqaalo ma hayso dhowr tasiiraad iyo wax walba iyo waxba wax anigu haddaan hayno male meesha toddoba bilood lacag la-aan ku nahay si saas ugu baxeen marka eh, ciidankanna maxay kula tahay marka laga yimaado awaamiirta la soo siiyey duruufaha ku kalifay maxaad eh, ku asteen kartaa anigu kuwaan waxaan u malaynaya anigu hadda raayi-aanti waa kuwii leego meesha lagu galay iyo militarigii meesha u baneeyey iyo amsom loo baneeyey ayadana inay iskool u baqeen iyo anu u mariyay ma garata waa gartay adiga marka een, ma ku hartay magaalada may may may sabab wax raa anigu ciidamadii amnigaan la shaqeynayo amsom iyo militarigaan haddii ka tageen waa gartay haddii amisom ay baxeen een, ma waanan ciidamo lahayn adigu ee ciidan beeleed waxaa ku taremaya mooda ciidan beeleed ay anigu waayo militariga taga ciidan beeleedaan samaysana ciidan beeleed magaalada hadda yaa gacanta ku haya xaaladeeda war ma ka haysaa saacadaan kula hadlaya magaalo cid gacan kuma hayso laakiin saacadaha soo socda ninkii shabaabka ay soo galaan halsutaa magar waa gartay maxaa marka adiga eh, kuu qorshaysan tusaale ahaan hadda warbixin ayaa dowladdu ay kaa rabi kartaa ama guddoomiyaha ee kaa sarreeya maxaa marka eh, ay noqon kartaa warbixinta aad dhiibayso
taasi dowladda u taala dowladdu way og tahay waxaan inay ciidamada meel walba ay kasoo baxayaan Dow- dowladda degmada degmada ayagu hukunta waayo degmada soomaaliyeed waayo marka ciidamada militari iyo amsom aa joogay maamul wuu joogay marka dowladda ayaa laga rabaa inay meesha ciidan geyso oo amsom meelihii ay kasoo baxday ay dib ugu celiso militariga la geeyo ciidan gaari meesha la geeyo oo ay wax qabsan kara Een, haddaan ciidanka haddaan ciidan garan la geyno oo militari iyo amsom ama boolis iyo nabad suudaan la geyno meesha wa- wa- wa- waxba kama jiraan waxaa tiri waxay u badan tahay in ciidamadan ay arkeen wixii leego ka dhacay adigu eh, seed u maqashay wixii leega ka dhacay ma sawirada ayaa ku soo gaaray mise xogta ayaad haysay may anigu de waxa uma sheegay aan maqlayo mooyaane laakiin mana joogin kamana tali laakiin nin walbaba waa uu kuleeyahay eh, qaabkii laaga nin walka carraa marka laaga waxay tahay ma naqan anigu adiga hadda halkee joogtaa aniga hadda waxaan ku- ku- waxaan ku- ku- waxaan u socda muqdisho xaggeeda maxaad ka doonaysaa
oo maxaan ka doori waayay muqdisho Ah, ah, ah, wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo dowladda federaalka warbixin wi ay- ay- ay anigu ah aan u geynaa Eh, hadda warbaahinta markay ka hadlayaan qadiyadan waxay leeyihiin ciidamadii shisheeye oo ka baxay baryooley oran maayaan guddoomiyihii iyo maamulkii oo meesha ka baxay oran mayaan marka maxaa u sabab ah banadhan walaahi horta dowladda ayadaa laga rabaa inay maamulkeeda ay hoojiso ay kormeerto wasaaradda arrimaha gudaha shaqada ee maamulkeeda ay la xisaabtanto wasaaradda amnigana wixii amni daraa iyadu ciidamadeeda ay la xisaabtamaan wixiiba wax oon oon oo turkooban ama oo nabadgal iyo ama oo oo oo oo qof oo wax laga xisaabtana wafkii magalka arrintan laakiin sow caab idinku noqon mayso dowladda haddaad tihiin in ciidamada shisheeye uun aad ku tiirsanaataan oo haddii ay meel qabtaanna aad tihaahdaan waana loo qabtay markay baxaanna aad tihaahdaan waan la baxnay sow ceeb ma ahan waa runtaa kaasi taas oo in ciidamo shishay maalin kasta lagu tiirsanaado warta waa ceeb waxaas waxaa looga bixi karaa isku duubnaan soomaali midnimo la helo oo cadaalad la helo soomaalnimo la helo mooya hadday weli anaa reer hebel anaa reer fulaa ay taagan tahay ama anaa xisbi hebel ah wax kasta inaad caddaanaya male mayse ma garta waa gartay marka waa in oo ciidamada qaranka ciidanka qaran ay yihiin la helaa ciidan qabiil aysan ahayn ciidamada meel loo diraayo waa inay amarka taliyo taliyo horanka taliyo ururka taliyo guudka taliyo qeybta inay ka amarka arrinka hadaltaa mawta laakiin haddaysan nin walba meeshii la geeyo suurab u dhaqmayo waa nin nin walba maanta rabadu waa soo baxa maantana jooga meesha qoryooley markii aad qabsanayseen adinka iyo ciidamadan shisheeye waxaad sheegayseen inay tahay magaalo istaraatiiji ah waxaad tilmaamayseen inay ka dhigan tahay jab weyn oo la gaarsiiyey al-shabaab maanta marka ma la dhihi karaa idinkana jab weyn ayaa idin gaaray maadaama aad ka baxdeen al-shabaab maanta waxay wada farxad weyn oo tahay laakiin haddii aan oo dib aan dowladda aan isu abaabulin
waxaa igu maqaalo ah in muddadii aad guddoomiyaha ka ahayd oo magaalada aad joogtay khataro fara badan ay ku soo wajaheen ee duruufo adagna aad ku shaqaynaysay oo mushaar la-aan ay ka mid tahay arrimahaasi maxaa ka jira waa run waayo ilaa hadda wax mushaaran u aan qaadana ma jiraan lafahayna khalas u galnay oo ammaan darre a goynay oon asiis u galnay hadeerna qaabaan kula hadlay hataa istaaf iyo waxaan waa dhaqaale ma hayno mar haddii ciidamadii aad ku tiirsanaydeen ay baqayaan oo wax iska cad ay tahay yaa idin waardiyenaya dowladda haddaad tihiin guddoomiye wallahi horta dowladda waan dowladda kulley ayadaan nanaga ina dheer ayadaan wadanka ka mas-uul ah kulli ayaa laga rabaa ammaanka wadanka in ay xaqiijiso gaar ahaan wasaaradda amniga waa tahay muddadii aada joogteen qoryooley waxaa jiray waxyaabo ka dhacay meeshu hadday tahay qax iyo hadday tahay dhibaatooyin soo gaaray bulshadii oo ilaa iyo maanta diiftii bulshada ka soo gaartay dagaalkii halkaas aad ku timaadeen weli wuu taagan yahay marka mas-uuliyaddeeda ma qaadaysaan dhibkii soo gaaray reer qoryooley wallahi dowladda qaadaysa shacabku waxay kuleeyihin markay dowladda haddaba saan ahayd awal maxaa loo keenay nimankaas heshiis lahayn markii hore haddii al-shabaab uu u fiicnaa adinka maxaad u carqaladayseen taasi taasi dowladda waa idin basa